barye dembi kasta iyo xaalad kastaba aad ku sugnaatide sidaa rabbigaa u bari oo rabbigaa ugu xirnow laakiin haddaad wax kale ku xirnaato od wax kale rabbiga aan ahayn aad barido de waxay aad barideen baa laguu tala saarane meel ha kaa soo rida wey walaasim waxaad laasimtaa baabahu alla baabkiisa qarcan garaacitaanka laasim ilahay albaabkiisa inaad garaacdo oo ducadii alla bariga badiso ood waddoodan ka noogin ku dadaal casaahu waxaa laga yaabaa sayaftaxu baabahu albaabkiisa inuu kuu furo laka adiga in qaracta haddaad garaacdood badiso albaabkiisa haddaad garaacdo waxaa la yidhi qofkii albaab garaaciisa badiya badanaa wuu galaa marka rabbiga albaabkiisa in badan garaac ku noqnoqo ducada wad wad wad wad dad baa wuxuu ku leeyahay maxaan wadaa intaasaan baryo laygama aqbalay waan barye waan barye waxba layga yeeli maaye haddii lagaa yeeli waayo laba mid wey saddex mid way ducadu noqotaa haddii aad dadka in laga aqbalay muto aad tahay oo waxaaba in lagaa aqbala kuu diida aanay ka hortaagnayn baad saddexdaa mid noqon in laguu soo dedejiyo in bala ka weyn lagaaga xijaabo maalin qiyaamood ka baahi badan tahay maanta in lagugu dibdhigo laakiin intaasoo dhan waa goorma waa haddii aan waxdiga kaa hor istaaga in ducada laga aqbalo unan ku dul saarayn haddaadan iman aw qatiicata raximin weydiisanin haddii adigu xaaraan cun aadan ahayn haddaad xaaraan cun tahayna fa annaa yustajaabu lahu xadiidkii baa ku hor taalla marka waxyaabaha mawaanicu ducaa in adigu horta dib isugu noqoto wey waxaa laga yaba wax ilahay inuu kaa aqbala kuu diidan baad samaynaysaad faraha kula jirtaa laakiin albaabka ilahay in la garaaco oo ducada la badiyo oo lagu celceliyaaye maal waxaa inoogu filan nabigeena calayhi salaatu wasalaam yowmu carafa oon geed lahayn oon khaymad iyo dallaalin lahayn oo meel laga harsaday iyo geedo waababa aan lahayn oon biyo la qaybinaya lahayn buu duhurka iyo casarka jamciyey jamcu taqdiim xilligii duhurka wada tukaday ilaa qoraxdu ay dhacday ilaa xilligaa wuu taagnaa wuu ducaysanayay imsaa baa udhaxay salaada duhur ilaa salaada maqrib buu taagnaa oo intaa uu ducaysanayay intaa ilaga midoo ducaysta qofka ducada ilahay hadba waxaa loo kala badan yahay sida ilaahay loogu kala aqoon badan yahay sida loo kala iimaan fiican yahay baa ilaahay baryadiisa loogu kala badan yahay marka baryadiisa ilahay ku dadaal wa akir waxaad badisaa dikrahu sheegitaankiisa iyo xusitaanka ilaahay tasbiixdii taxmiiddii tahliishii salligii qur-aankii cibaadadii badi fi lardi dhulka da'aban daa'iman weligaaba si joogto ah ducada iyo dikriga ilaahay badi litudkara in lagu sheego fi samaai samada iyo almalau laclaa in lagu sheego idaa dakarta ilahi haddaad sheegto waman dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayrin min malaih ilahay malaaigta dushaa lagu xusaya nusuustan in badan bay sheegtay fadaaisha la sheegay salaada maqrib iyo cishahoo la sugo majliskaagii lagu sugo kuso aroortay waxaa ka mida ilaahay malaa'igtiisa inuu dhahaya fiiriya addoommadayda yubaahi bihi fariiday guteen wahum yantadiruuna ukhraa fariido kale inay sugayaan waajib kale sugayaan u horfadhiyaan adaya yowma carafa fadliga ilahi waa aragteen ilahi subxana wa tacala almalau laclaa in lagugu xuso haddaad rabto magac iyo sharaf wanaagsan dikriga ilaahay dhulka markaad joogta badi waa tii nabigu yidhi buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninkii yidhi yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami kaurat calaya shareicadii islaamka iyo acmaashii khayrka badnayd baa igu tira badatay meelaan kaga hagaan garan waaya waa ilxaaxay ilxaaxa ma taqaanaan ma allaalay meelaan kaga hagaagayo midaan ku toosaan garan waaya kanaa u fadli badan markaan kan fiiriyo mid kalaan arkaa kanaa u fadli badan laleeyahay kolo midtaan kumigu fiirinayay baan mid aan ka tagayo midaan qaataan garan waaya ee waxaad i siisaa qowlan jaamican oo cid kale aanan weydiinin markaasuu wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu dikriga ilaah yaanu ka qalalin waakir dikrahu fi lardi daaban dhulka ilahay xusitaankiisa ku badi litudkara fi samaai idaa dakarta walaa taqul ha isdhihin asibaa yarida iyo caruurnimadu iyo dhallinyaranimadu fiihi imtihaalun sugitaan bay leedahayoo yarid dadka yararkii way yaraha noolaan oo geeridu kusoo degdegi mayso marka hore duqaydun baa dhammaan ha isdhihin wafakir fikir buu dibu fikir kan badanaa sagiirin ilmo yar adafanta intaad aastay intaad ilmo yar aastay tiradoo farabado soo garan maysid haysdhihin buui adugu waad yar tahayoo hadda durbe dhiman maysid haysdhihin adugu waad yar tahayoo malakumoodku kaa soo daahi haysdhihin intaad dib u fikirto oo maskaxdaada dib u celiso imisaad ilmo caruura tira badanaa buui intaad badanaa intaad ilmo caruura oo yar aad aastay soo kuwaan kama tid hadalkii abu isxaaq alalbiri isaguu hadlayey waanadii iyo canaantii intaasuu ku joojiyey ninkii kala hadlaya wuu carabkiisa ku hadlaya oo matalaya waqul yaa naasixii bal anta awla waqul waxaad tidhahdaa yaa naasixii riwaayad naska qaarkood yaa naasiixu wax saasaan ku arki jiraan u malaynayaa waqul yaa naasixii waxaadna tidhahdaa yaa naasixii kan ila talinayow bal anta adiga awlaa ku habboon binusxika taladaada low lificlika haddii falkaaga iyo waxaad samaynayso qad nadarta aad eegi lahayd anuun baad iisoo fiilinoo indhaha igu soo taagaysaaye taladanaad aniga ii siinayso adaa igaga habboonaa inaad ku camalfashoood kaa muuqato haddii aad ficil falkaaga isfiirinayso qaar ba waxay dhihi jireen culimmadu waxaa nusaha qaarkood waxaa ku qoran baa ereygan kaga habboonoo binusxika low licaqlika qad nadarta low bicaqlika qad nadarta hataa caqligaaga ku fiiriso oo maskaxdaada intaad ku noqoto maskaxdaada dib isugu fiiriso aleelehe adaa igaga fiicnaa oo iga mudnaa taladan ee waxba aniga fartaa igu soo fiiqin oo ay soo eegin maxaa yeelay tuqaicuni anaad igu googoynaysaa buu yidhi cala atafriiqi inaan ka gaabiyo oon ku gaboodfalay wixii laiga rabay oon ka gaabiyey halkii laiga sugayey oon ku gaboodfalay wixii laiga sugayey inaan sameeyo lawman canaan canaanaad igu canaananaysa inaan ka gaabiyo wixii laiga baahnaa baad igu googoysood maxba aadan igaga tegin buu yidhi adiguse wabitafriiqi gaboodfal baad dahraka cumrigaagii dhannaa qad qaacta kusoo goysay buui duqaa waa yeelkaa tahay cumrigaagii dhannaa gaboodfal buu kusoo dhammaaday anigana anigoo wiil yar ah baad gaboodfal intaad igu canaanataad canaan wad beerka igu kala goysay buui saa maaha buui anaad adigoo inta cumrigaaga gaboodfal kusoo dhameeyey aniga anigoo wili yar inaad igu kala goysaa canaan ma aha wa fii sikari yaridaydiiy anoo ilmo caruurahna tukhawifnii waxaad igu cabsinaysaa almanaayaa geeri anoo ilmo caruurahna waa dhiman geeridii waatuma naftiga keentay buu ilaag taagantahay wamaa tadrii mana is-ogid bixaalika adiga xaaladaada isma ogid xayu shikhta marka aad waayeeshay adiga oo waayeelay isma ogid ismana aragti waxaad samaynayso anigoo yar oo ilmo caruura oo weliba dunidii tijaabinin oo weli cimrigayga wax badan ka laaban yahay oo adduunyadu igu cusub tahay baad warwaadhiman warwaadhiman leedahay adiga duqa waayeelkeen weli dhaqan xumadii ka harinna isma aragtid waxaa tahay adigaaba qabri qarkii taagan oo adduunkaaga cimrigu soo dhammaystaye adi isma aragtid miya adigu maa dhimasho isku cabsiisa waa hadalkii laga guuxi lahaa in badan markii halka laynagu fooririyo wa kunta waxaad ahaan jirtay macasi baa waagii aad yarayd baad ahdaa sabiila nin ka jid toosan ahayd waagaad yarayd baabaad sidan ka fiicnayd oo jidka fiican kaga toosnayd famaa laka maxaa kugu dhacay bacda shaybika markaad cirowday kadib qad nakafta laba tood ma jiraan imaa inay haan noqoto midda hore oo nakasa alcahda iyo siiradii lagu yaqiinay buu nakasaha waa buriyey faman nakasa fainamaa yankusu calaa nafsihi ay noqoto qaarna waxay akhriyaan siin qad nakasta gadaalgadaalaad u noqotay way nakasa calaa ra'sihi nakasa oo bimacna saada saada iyo nakasa oo siina labadaba waa loo isticmaalaa waidaa shiika waxaa weeye taciisa wan wantakasa gadaalgadaal buu u noqday wuxuu yidhi waagaad yarayd baabaad ka fiicnaydoo wiil yaroo fiicanoo jidka ku yaraha toosanoo diinta yaraha raacaad ahayd aniga adigii yaradii u canaananaya markaad waayeeshay ee madaxaaga ciradu qabsatay umabaad gadaalgadaal u noqotayoo waxaan looba baahnayn iyo dhallinyaranimo baad markaa bilowday marka maxaad anigu canaanan wahaa ana waaika anigu lam ahud ma dabaalanin baxra alkhataayaa bad dembi ah anu ma dabaalanin oo dembi siday badda hirarkiisa u kacayaan anu ma samaynin weli waaban yarahayba kamaa qadhubtahu sida adigu aad badda dembiga intaa u dabaalatay xataa hariqta ilaad ku bakhtiday oo duufaanadii dembiga ee samaysay iyo hirarkiiyo mawjaskii intay kula kaceen baa dabaal isaga xajin weyday ilaa aad ku baktiday buuri oo kaa qaalib noqday anigu laakiin weli baddaa dembigaaba ma gelin walam ashrab macabin xumayan xumayan waxaa la yidhaha khamriga khamri macabin umma dafrin la yidhaahdo umma dafrin magacyadeeda ka mida wa anta sharibta adiguse waad soo cabtay xataa sakirta ilaa aad waalatay oo sraantay adoo skraan aad noqotay anigaadi canaananaysa buu yidhi weli khamri afka ma saarin adigan intaad cabtood ka dheragtay oo sakhraan noqotaad meelaha waalayd buu sidaad anigii canaanan kartaa adigoo midkana muujeeda ninkusuu dagaalamayo isu difaacayo waxaa intaa ii dheer buuhi walam ansha anu maanan kusoo barbaarin bicasrin xilli fiihi wakhtiga nafcun waxtar uu jiro xilli khayr iyo cibaadadu ay haalib tahayoo dadka shaarica iyo dadka guudi ay diinta lagu wada dhaqmayo ummadda khayrku uu haalib yahay an umaba soo gaarin wa anta nasha'ta fiihi adiguna waad ku soo barbaartay ummadoo khayrka u wada jeedaad ku soo dhex kortay waman tafacta waxna maadan ka faa'iidin hoos buu kuguma duuxin oo kuguma dhaadhicin adigii sida ahaa ma aniga haddii canaanan walam axlul anigu ma degin biwaadin meel toga oo fiihi dulmun dulmi lagu gelayo macnaa meel dulmi lagu samaynayo oo aadamaha ilaahay addoommada ilaahay lagu dulminayo iyo jawr iyo xaqdarro lagu samaynayo ani weligay kama qayb qaadanin dad saa ahna ma raacin wa anta xalalta fiihi aduu bartankaadi dhexdaad u degtay oo wanta hagta weliba waad jiirtay oo waad dilaacisay weli waad jibisay intaad timid baadan tegitaan keliya ku daynine aad dulmigii gasho si fiican xuquuqdii aadamahaad u jabsatay markaasaad hadda aniga iyo canaananood farta igu soo godayd iga isaga dhigi nin fiicanoo nadiifaad iga isaga dhigi miya aniga laqad saaxabta waxaad la soo saaxiibtay ood soo gaartay aclaaman rag culummo oo waaweyn oo asla yaqaano kibaaran oo waaweyn culummadii waaweynayd ee la wada yaqiinay ee aclaamulhuda ahaa baad soo gaartood aragtay walam araka mana ku arag iqtadayta inaad ku dayatay biman saaxiibka dadda saaxiibta dadka la saaxiibtay waxaad kaga dayatay iyo wanaaggii waxaad jidkoodii ka qaadatood ka raacdayna ima muuqato marka niyo miyaadan is arag wey adigii sidaa ahaa baaba dad canaanan adduun waa la yaab kiisaa ahaaba dad canaanan buu leeyahay wanaadaaka alkitaabu kitaabka ilaahay baa kuu dhawaaqo kitaabkiiyo sunnada looga jeedo war waxaan iska daa war ka joog war waxaan waa xaaraan war waxaan waajibka samee bay ku dhaheen falam tujibhu maadan yeelina dhag umaadan dhigin cimrigaagii dhallinyaranimaad saa ku soo dhammaysay waad waa yeeshay soomaha ciraad yeelatay wanabahaka waxaa ku baraarujiyey almashiibu ciradii oo madaxii baa caddaaday faman tabahta maadan ku baraarugin oo iyadana dhag jalaq maadan u siinin yaridaadiina iyo intii horena kitaabka ilahayna dhag umaadan dhigin haddaad waayeeshoo duqowdayna daadii cirada kaa daba timid waxba kaama bedelin nin wax ku baraarugay oo ilaahay hadda indhaha kala qaadayba ma tihid adigana canaanaya wayaqbuxu waxaa aada ugu foolxun bilfataaq min qabuxa weeye facuula yafcuul wayaqbuxu waxaa ku foolxun bilfataa wiilka dhallinyarada ah ee da'yarta ah ficlu tasaabi caruurnimo dhaqankeed iyo sidii ciyaalnimaa ninka dhallinyarada ihi sidii caruurnimo inuu u dhaqmo oo waxyaabaha qaadqaad macna maalaayacnigaa uu sameeyaay arrin foolxun weeye wa aqbaxu minhu waxaase ka sii xun shaykhun tuq qad tafataa burburo xubnihiisii baabi'een ay burbureen oo haddana wixii dhallinyarnimadii ciyaalnimadii samaynaya kaasaaba ka sii xun inuu ka sii xun yahay naska nabiga wey alayh salaam oo saddex ilaahay laba hadla nabigu markuu lahaa waxaa ka mid ahaa shaykhun zaani oo sheekh nin duqoo waayee leh shahwada ka xoog badanee zina uu raadsan maxay tahay iyo caa'ilun mustakbirun iyo nin faqiiroo isla weyn ka hadduu xoolo yeesho muxuu samayn lahaa kan duqan zina zaaniga ahna isagoo dhallinyaraha muxuu samayn lahaa wey akhlaaq xumuun bay ka tahaye baahi shahwo kululoo haysaan jirin oo waxina ka tanbadata iyo malikun kadaabun nin boqoroo beenaala bal ummadii dhan ba isagaa madax koo wuxuu raba samaynaye been inuu sheega maxaa ku kalifi dawaacidii baan jirin wey wuxuu yidhi wa nafsaka adiga naftaada dumma cay oo dhaleecee laa tadmumha caayin oo ha dhaleecayn siwaaha wax naftaada ka soo haray ha dhaleecayn licaybin cayb uu leeyahay dartii naftaada u dhaleecee ama licaybin ceeb uu leeyahay licaybintan waxaa weeye mutanaasacun calayhi waa laysku haystaa wa nafsaka duma licaybin way noqon kartaa ceebta ay leedahay darteed naftaada u ceebe waxaa kaloo noqon kartaa laa tadmum siwaaha cid kalaba ha ceebeynin liceebin qof kale ceeb uu leeyahay waxba ka sheegin adiga horta taadan meel ku hubso adiga maaba dad wax ka sheegay horta taadan baa meel ku hubsad fahiya naftaada ajdaru ku habboon man damamta cidaad caydo ood dhaleecayso oad canaanato naftaada ugu habboone naftaada horta ceebee buuri wa anta adigaana axaqu iga mudan bitafniidi canaan la canaanto minii aniga in la canaanto oo weliba canaanta lagu kululeeyo oo hadalka si fiican lagu kululeeyo la daba dhigto aniga adaa igaga habboon walow kunta labiiba haddaad nin caqli le tahayna lamaa nataqta maba aadan hadasheenba haddaad caqli leedahayna juuqba maada dhaleen afkunba intaa xirato ubaa iska aamusi lahayd sheekadu ma kala goynay soo ma jeedi intaasaan ku daynaynaa nisaabka haddii ay ka badato marka shanta daqiiqa maantana hal arrin baan ka hadlayaa maalmahanba hal arrin baan ka hadlaynay arrintaan ka hadlaya waxaa weeye min adabi aalib ilcilmi waxaa ka mid ah oo halkan isaguna loogu sheegin inuu dabdi iyo xad u yeelo waxaa la yidhaahdo qadaaya almisaaxi kaftanka kaftanku waa wax shareicadu ay ogoshahay markay dadku waxoogay cajisaanna waxoogay jawiga bedela waa wax la ogol yaho dadka kaftanka sharcigiihi ilaa xad quluubtooda isu fura oo dad qalbigooda isu furan yahay ka dhiga laakiin haddaan xaddiisa sharciga iyo dawaabitiisa la ilaalinin waxaa ka badata mafaasidda uu keeno baa ka badata masaalixduu keeno nabigeennu waa kaftami jiray calayhi salaatu wasalaam un nusuus badanna kaftankiisii tusaaleeyow ka mida way soo guurisay haweentii u timid waa yeelka ahayd ee jannada inay gasho rabbi weydiisanaysay waa ku ku yidhi habari janno ma gasho habar janno geli mayso markii ay naxda yaabteen wuxuu yidhi saas maaha dadka intii la wada yareeyo baa waxaa la iska dhigi doonaa abnaa'u alaain wa alaaiina sana saddex iyo soddon jir bay ahlu jannuhu wada noqon doonaan kamana waaweynaadaan ha markii uu lahaa habari janno ma gasho kaftan buu uga jeeday nina intuu yimid oo yidhi waxay sii gaadhiin buu wuxuu yidhi axmiluka calaa waladi naaqa hal ilmeheed baan kugu siin on gaadiid kaaga dhigay wuxuu yidhi hal ilmeheed aniga seendhin wuxuu qaadi markaasuu yidhi wahal talidul ibila ila nuuqu ama jamala sheekh midka eh jamal mise ibil jamal awrta waaweyn soo hal unma dhalin buu yidhi shalay ilma yaroo dhashay sooma hayn marka waxaan uga jeedaa kaftanku nabigu alai salaam erayo saas oo kaleeta ah wuu ku kaftami jiray laakiin kaftanku dawaabid buu leeyahy kaftanku abadan ma aha sharcigu uu ka hadlo ka mujtamaca soomaalidu ay yaqaanaane caytankaa maaha kaftanku haddii waa inuusan noqonin waxaad qofka kula kaftamayso wuxuu dhibsanayo haddii wuxuu dhibsanaya noqdo wuxuu isu bedelaa kiiba oo dikruka akhaaka bimaa yakrah ereygan aad ku sheegto ara'ayta in kaana fii akhii maa aquulu hadduu yahayna faqad ikhtabtahu hadduusan ahaynna faqad bahadtahu been abuurasho wey taa waxaa weye waa bahal weyn oo dembi weyn oo foosto foosto oo kasii daran wey laakiin waxaa la yidhi qofku waxa uu yahay hadduu dhibsanayo ood ku sheegto misaax iyo kaftan lama yidhaahdo hiibaa la yidhahdaa waa masale aada iskaga darsan dadka aada iskaga dhex jirta weeye dadka soomaalida markay majaalis ku yimaadaan ay kaftamayaan kaftankoodu hiibo weeye kaftan maaha waxayna u kaftamaan qofkaa wuxuu ka caroodo oo dhiiggiisa kululeeyo umbaa loo raadiyaa ceebihiisa laga xishoodee dadka agtiisa dhexdiisa ceeb ahna waa loo soo qaataa taasi kaftan ma hadaba haddii aad aragtay eraygan adu aadan marka hore u haysanin laakiin aad dareento qofku inuu dhibsanayo ama wejigiisaa ka dareentay ama indhihiisaa ka dareentay ama raddu ficilkii iyo jawaabtu ka bixiy aad ka dareentay ama si cad buuba kugu yidhi wuu dhibsanaya kugu sheegay haddii aad arrintaa ku sii wadaay kaftan way ka baxday xaddeedii oo kiiba iyo xan bay gashay marka intabi taas laba kaftanku waa inaanu badanin kaftanku waxaa la yidhaahdaa wuxuu la mid yahay hadalka iyo sheekada wuxuu ugu jiraa halka cusbadu raashinka ay ugu jirto marka raashinka la karinayo intii raashinka karintiisa taqaanayd sida iyadii qorqodayaashii haddaan idin mado waa dhib badan tahay raashinka biyaha waa loo badiyaa biyo badan buu cunaa soo ma biyo badan buu liqaa laakiin cusbada haddii lagu badiyo hadduu cusbo la'aan yahay ma dhadhamo haddii cusbada laga badiyana kharaar buu noqdaa haddiiba haddii kaftanka sheekada iyo uu ka bata xadiidka iyo xiriirku kaftanku hadduu ka bataay raashin cusbo ka batay buu noqdaa kaftankaagu waa inuu noqdaa kal milxi milxida markaa cusbada raashinka ku daraysay isagama dartide waad qiyaastaa intaa hadday ka badato waxaad qiyaasaysaa raashinka dhadhankiisa inuu bedelmayo sidaa darteed markaad kaftanka leedahay iyo goobahaad ku kaftamaysaay waa inuu in yar oo qiyaasan noqdaa in yaroo qiyaasan waa inuu noqdaa arrinta saddexaad ee dawaabida iyo aadaabta kaftanka ka misaaxa ka mida waxaa weeye inaanu caada mutarida noqonin uu majlis iyo goob kastoo la isugu yimaadaba ilaa ilaa kaftan inuu soo gala inay noqonin ilaa ilaa majaalista la isugu yimaado waa inayna kaftan joogtaa intuu dooniba hala ekaade waa in intaasoo majaalis ay marto oo si rasmi ah looga hadlayo marmar uu yimaado kaftanku laakiin haddii shardi uu noqdo majlis kastaba ilaa ilaa kaftan in lagu soo daro weeye hadday noqoto qadiyadu aadaabti kaftanka ka baxdaa kaftanka badani haybadda qofka meel buu kaga dhacaa walidaalika waxaa laga sheegay cumar radi allahu canhu wa ardaahu haddii caliy bn abi aalib aanu kaftan badnayn sultada iyo khilaafada isagaan u dhiibi lahaa sidaa darteed qofku markuu kaftan badan yahay hadduu xil iyo mas-uuliyad qabto dadkao dhan way ku dhiiradaan qof walba dhuuntuu ka galaa mas-uuliyadduna waxay u baahan tahay qofku ilaa xad sidiisaba wuxuu u baahan yahay xataa gurigaa markaad joogto ilaa xad inaad masaafo leedahay buu u baahan yahay dadka calaaqada idiin dhaxaysaay inaynan noqonin calaaqa intii xaggan la iska gala xagga shan la isaga baxo mujtamaca soomaalida dhibaatada naga haysata waxaa ka mid a ma kala saara qofka saaxiibbaad tihiin iyo xagga intaan ka galaan xagga kale uga baxa ma kala saaro wuxuuba u haystaa saaxiibtinimadu qofka meel kasta inaad ka gasho dadku sidiisaba saaxiibtinimadu waxay miro yeelataa marka ilaa xad xuduud la kala leeyahay oo qofka aad wax u hambaynayso isna wax kuu hambaynayo waxyaabaha qaarkood uu kaala xishooda ka sariigto inuu ku weydiiyo adna waxyaabaha qaarkood aad kala xishooto inaad weydiiso macnaa ilaa xad baa indax le kaftanku hadduu bata laakiin xataa ereyga qalloocan iyo ereyga xun iyo sheekooyinka xataa qaabka daran iyo ereyada ku dhawaqoodu xataa akhlaaq xumada uu yahay lala kala sariigan maayo hadhow haddii aad maqasho dadkii oo ka sheekaysanaya ama sheekadu ay maraysa waxyaabo badan oo afka in la soo mariya aanay habboonayn waxaad ogaataa dadkaa kaftankoodaa batay in badan bay kaftameen in badan haddii la kaftamayna wax isuhambayntii iyo waxyaabaha qaarkood in lala kala xishoodo baa ka bixi meesha dadkuna way fiican tahay si kastoo saaxiib ama walaalo ama qaraabtinimo loo yahay in waxyaabaha qaarkood lala kala xishoodo oo qofku uu is yidhaahdo dadkan akhyaarta iyo muxtaramiinta meesha ay joogaan waxyaabahaasoo kale haka dhicin ha ka dhihin markii laakiin kaftanku uu taa baabi'iyo wax kastuu qofku iska soo tuuriyo markaasa waxaad maqli eraya qadir ah oo laga xishoodo laga sariigto ninkoo isaga dhawaaqaya wuxuu heli karaa erey badiilkiisaah inahaasi waa qaybo ka mida mafaasidda uu yeelan karo kaftanku hadduu xaddiisa ka baxo xam buu noqon karaa saa darteed kaftankeena soomaalidu dagaal buu keenaa soomaalidu goobahay ku kaftamaan u fiirso ama qaar baa xanaaqa ama kuwa isu gacan qaada waa taqaanaan maxaa keenay kaftanku misaaxii sharcigaa maahee kiibadii xantii xaaraantahayd wey ama qabiil ha loo kaftamo ama se shaksi ha loo kaftamo nin baa nin wuxuu kula kaftamayaa waagaad alaabta xadday tuug baa tahay kaftan ma gasho ninka tuug baa tahay kaftan ma gasho dadku way dhacdaa mararka qaarkood nooc waxaa moodaja dadku jira ay moodaan kaftan oon kaftan ahayn raggu markay is yaqaanaan waxyaabana soo dhex mareen hadalla taaka inay isu dhigaan way dhacdaa laakiin kaftan aan ahayn laakiin laga dhigayo qofku qofka uu xasuusinaya waa hore ahaa saxaabadana way dhex mari jirtay camr ibn alcaas ee nin saxa oo oo ahaa raggii safka mucaawiya radi allahu canhu ardaahu ahaa iyo nin raggii safka cali ah radi allah an dagaalka safiin waa ninka saxaabiga ishaa laga soo tuuray ee safka cali ahaa maalintaas laga yar xoog roonaaday qoladan mucaawiya laga xoog roonaadayna camr ibnu camr caas isagoo waxoogay sii jeedo cararaya bay waxoogay fallaari gadaal kaga dhacday barida camar baa marka hadalka kala horreeyay saxaabigu muddaa ka soo wareegtay wuxuu rabay inuu xasuusiyo ishan waagay ka dhacday wuxuu yidhi walaa ishani maxaa kaaga dhacay goorman ishan beeshay buu hebelow mana islaha camar ninkani wuu ogyahay maalinkii fallaadhi gadaal kaga dhacday wuxuu yidhi nin ishan ahaa maagi magar adoo sii cararaya dabada kaaga dhactay waagii adoo sii cararaya dabada kaaga dhacday baa meesha laga riday cabar hadal dambe ma soo celinin shib ibnu cabdilbar baa risaale wuxuu leeyahay la yidhaahdo alajuubatu almuskita rag intiisu hadal lagu soo tuuray jawaabtuu ka bixiyey qofkii kale hadalba soo celin waayey tiq hadalkiiba ku xirmay marka tusaale buu soo qaatay tanaa kamid alajuwa almuskita la yidhaahdo marka taasi waa rag hoos isaga dhiibaya kaftan caadi ah maaha laakiin kaftanka majaalisteenna caadiga waxaan kusoo gabagabeynayaa kaftankani hadda cashir baan isugu nimaadnaa su-aalana way yimaadaan nin baa cabsan nin baa yar gebi dhici dad baa laga yaabaa casharka inay uga tagaan kaftan ama magac kale u yeelo foorjo soo ma foorjadeenu kaftan bay ka mid tahay sooma ina kaftankeenu ka mid tahay hadhow markii la baxo bointiyaa la isu qori nin walba waxoogay niqaab baa meel loogu qori hadhow markii la isu tagana warya kii hebel ahaa ware hebelow sida aad samaysay rag baa laga yaaba warnihu meesha fadeexaddii maalin dambe ha ku noqonin sagacdina toob ugu noqoto inuu casharadii khayrka ka hara laga yaabaa marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد waxaan soo gaarnay beydka toddobaatan iyo lixaad qaala الناظم رحمه الله تعالى ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت ثقلت من الذنوب ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجهت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت في يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست intaas ayuu insha allah taala cashirkeenu noqon doonaa oo ka kooban laba qaybood dhammaystirka wiilkii abu isxaaq uu dhalay ama ninkii saaxiibkii ahaa mid la yidhaahdaba hadalkii garnaqsigiisii uu dhammaystirayo iyo qayb ka mid ah jawaabtii labaad ee uu ka bixinayey abu isxaaq raximah llahu tacaala intabana waa calaa lisaani abi isxaaqa raximah llahu tacaala kadib markii uu soo tilmaamay uu yidhi niyahu aniga iwaaninaya had adiga falkaaga iyo dhaqankaaga u fiirsato adaa iswaani hadalkan adaa igaga habboon wakhtigaagii baad dhumisay baad ileedahay anigoo weli dhallinyaraa adna da-daa iyo ciradaasaa kugu taalla wakhtigaagii oo dhan baad soo dhumisay haba igu canaanan taas anoo yar baad geeri igu cabsiinaysaa igu handadaysaa adigana duqaa cirooy baa tahayoo aan tooba lagu haynin waagaad yarayd baabaad ka fiicnayd markaad waayeeshay ciro kaa soo baxday unbaabaad jidka ka leexaatood kitaabba xortay anigu bad dembi ama dabaalanin adna intaad dabaalataad xataa inaad ku baktideed gaarta kaa dambato dembi kulliqayaad gashay anigu khamre ma cabin adigu intaad cabtaad waalatay oo maanta adaa sakhraan sakhraantay xilli faa'iido badan oo dadku khayr badan yahay anigu ma soo korin ma soo gaarin adigu waad soo gaartay waxna maadan ka faa'idin anigu meel dulmi lagu samaynaya kama qayb qaadanin oo ma tegin adna intaad tagtaa weliba ka qayb qaadatay dad culummo waaweyn baad lasoo la soo joogtay waxaad kaga dayatoo khayr iyo wanaagana kaama muuqda duqyahow kitaabka ilaahay baa kuu dhawaaqoo dhag umaadan dhigin ciri iyo waayeelnimaa kuu digtayoo iyo ku baraarujiso idana maadan ku baraarugin oo dhag jalaq maadan u siin ninka dhallinyarada ayba xun tahay inuu caruurnimo iyo si maalaayo macno darraa u dhaqmee soo kamaba sii xuma nin waayeeloo sidii caruur caruur u dhaqmay oo caruur ismoodaya sidaada oo kaleeta buu leeyahay duqyahow naftaada cadhaleece oo canaano ceebta ay leedahay darteed cid kale ha canaananin haddaad cof dhaleecaynaysood canaananaysood ceebiheeda qodqodayso oo sheegsheegaysa taadaa ku habboon canaanna ana adaa iga mudan anintaadii canaananaysa adaa iga mudan canaanta haddii aad waxgaratood inaba caqli leedahayna afkaa maadan kala qaadeen oo juuq maadan tidhaahdeen buuli hadalkiisii wuu sii wataa weli hadda wuxuu ku soo tilmaamay murtida marka laysku soo ururiyo nin duqoo weyn baa tahay dad wanaagsanna waad la soo noolayd oo wakhtigeedi baad soo gaartay casrigaagii aad dhallinyarada ahaydna khayrka iyo nafcigu aad buu u badnaa waxna baadan ka faa'iidin adoon yaridaadii waxba ka faa'iidin baad sidaa yaridaasaad ku badhaantay markaad weeyeshay baabaad ka sii dartay ood sii kitaab baxoortay oo diinta ka sii fogaatay khamri waa casa u cabbaysay waad waalatay dulmi iyo xadgudub waad samaysay waadna ka qayb qaadatay dembiyadaadu bad lagu bakhtiyay noqdeen intaasoo dhan aanu ma samaynin intaad aniga iyo canaananayso wakti baad dhumisay aad leedahay kaad dhumisay waxaa tahay baa ka xune adiga taada canaanoo naftaada canaanta iga mudanee naftaada ujeesay horta isaar adigu waxaa tahay waxaa leeyahay maroodigu takarta saaran ma arkee midka kale takarta saaran buu arkay ani tayda maxaa ku tusaanaaba ilma caruure adigoo da'daa iyo cirowga waayeelkaa ciroobaa tahaye maxaa ku tusi waaya adi taada intaa markuu yidhi wuxuu yidhi walow bakat iddimaa caynaak walow bakat hadday oydo الدماء الدماء dhiig caynaaka labadaada indhood khawfan cabsi lidambika dembigaad samaysay aad ka cabsanayso haddii aad towbad keento ood maanta o dhan dembiga aad samaysay iyo cabsida aad ka qabto ilaahay baryadiisa aad la oydo oohinta ilidusay kaaga socoto intuu dhacaankee dhammaaday indhahaaga dhiig ka yimaado lam aqul laka kuma dhaheen qad aminta aamin baad noqotay oo alla ilaahay towbadii la rabaad la timid kuma dhaheen waayo waxaad samaysaad ogtahay ad ogtahay waxaa lihi laba soomaaliya yaa xajka tegey iyagoo kacbada xaj iyo cumro waxayd ma aqaanee tawaafaya bay dad kacbada iyo meesha multasamkii intay haystaan ama kacbadii ku dhaganoo ducaysanayo ooyayay arkeen bay waxuu war hebelow innagu maxaan la ooyi laanahay munaafiqiin baana dadku way wada ooyayaane kacbadii baa la joogaayo war naga tag waxay sameeyeen bay isog yihiin annagu maxaan samaynay wada dembigay galeen bay isog yihiin soomaalida mujtamacaadka u qalbi adagan aragnay bay ka mid tahay muwaainta uu qofka qalbigiisu taasuro marka la gaaro ninkan wuxuu ku leeyahay haddii dembigaad gashay iyo waxaad gashayd is ogtahay aad la oydo ooyinta ilmaha indhahaaga dhiig isu bedelaan marka dambe soohin badnidaada darteed kolla waad aamin noqotay oo hadda aad si fiican u toobad keento waa laga aqbalay kuma dheheen waman laka yaa kuu damaanad qaadi kara oo kuu ballan qaadi kara bilammaani aakhare inaad nabadgelyo tahay yaa kuu damaanad qaadi kara wa anta cabdun ada addoon ilaahay leeyahay oo cibaado loo abuuray baa tahay umirta amar baa lagu siiyo waxaa samee baa lagu yidhi fama tamarta maadan amar qaadanin walaa aacta mana aadan hogaansamino maadan yeelin wii lagu faray war waxaa samee war waxaa ha samayn baa lagu yidhi midna dhagjala qumaadan sinin addoon laleeyahaada loo nicmeeyaad ahayd intaasaa amar lagu siiyey nicmana lagu nicmeeyey amarka ilaahay dhag umaadan dhigin amarna maadan qaadanin dembigii iyo macaasidiina waa dabaalatay waajibaadkii iyo awaamirtiina waa dayacday haddaad si kasta u oydo oo rabbigii dembigaa ka gashayna aakhara kula xisaabtami doono yaa ku dhihi kara nabadgelyaa tahay yaa kaarka ammaanka kuu goyn kara inagaaqof kastu markastoo iimaanku uu sii daciifo qofka waxaa qalbigiisa ka baxda khawfka iyo cabsida mustaqbalkiisa iyo xisaabta uu ka baqayaa yaraata mar kastoo iimaankiisu karu kacana khawfka iyo cabsida ilaahay markuu la kulmo uu ka qabo ayaa ziyaado oo badata wuxuu ihi aqulta waxaad cuslaatay min adunuubi dunuubtaad samaysaad la cusbaatay walasta takhshaa mana tihid nin ka baqaya lijahlika jaahilnimada ku haysa darteed an takhifa inaad fududaato idaa wasinta haddii lagu miisaamo dembigaagiibaa saadembigaa samaysay farabadnidiisuu cuslaaday adigoo dembigaa tirada badan ee culus sameeyey baadan kaba walwalaynin oodan ka cabsanaynin goorta aakhare la ismiisaamo amauu dembigaagu cuslaadaa adigiiyo ama xasanaadkaaguna ay fududaadaan aakhire waxaa miisaanka la saaraya majmuucu nusuus marka la isu geeya waa saddex qofka miisaan baa laftiisa la saari qofka laftiisa miisaan baa la saari aayad qur-aanaa sheegtay xadiid nabiguna ugu fasiray calayh salaatu wasalaam maalin nabigu uu soo maray nin buuran oo xoog badan waa kii nabigu ku yidhi markuu saxaabada su-aal weydiiyey kadib kani ilaahay agtiisa uma dhigmo miisaanka marka la saaro janaaxa bacuudatin kaneeca baalkeed baa ka culus intaa dibiro u weeya dibiro weynan iyo lafa weynan iyo calool weynan laguma cuslaada aakhiro iimaan iyo camal saalixa lagu cuslaadaa qofka hadbay inta iimaanka ku jirta saxaa'ifulcamalna waa la saari oo xadiisulbitaaqa u daliila in sijillaad la saaray dhinac midna bitaaqa warqad yar loo soo bixiyo tawxiid iyo khaalisa u lahaa amaa acmaasha lafteeda in la miisaamayaay waa sida ay u badan tahayba nusuusta ilahay marka wuxuu yidhi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نفنا لا ظلمي مايا مركا لا يري وحاكى له إلهي مركا لا ويري الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون قفك ميزانك حسناتك وعسلاده وحب بتال ليباني ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ayb aayaddan waa aayad suuraة اlacraf wey suuraة اlmuminuun ma ahaan filaya qolada fii jahannama khaaliduuna talfax way soo wadaan sooma marka haddii wuxuu leeyahay dembigaad samaysay culayskiisa markii aakharo la ismiisaamo xumaatadaada ka badan samadaada iyo wanaagaada waxay sidaas tahay nin walwal iyo cabsiba ay ka haysa ma tihid goortii berri qiyaamo timaadee la ismiisaamo in dembigiisu intuu cuslaado samihiisiiyo isaga iyo wanaaggiisaba uu fududaado ulaaika aladiina khasiruu anfusahum inuu noqdo laga yaabo suurat qaaricana way ku jirtaa iyadana lafteeda sooma dadka la ismiisaamo qof walba miisaankiisa lagu xukumi doonaa taasuu u tilmaamayaa waxaan u malaynayaa ninkaa tilmaantan lagu sheegayo o dhan innaga soo mudaan walwalyaridii iyo cabsiyaraanta inaga haysa aakhiro iyo macaasiya dunuubbadnideenna markaa dib ugu soo noqotaay faqulta min adunuubi walasta takhsha lijahlika an takhifa idaa wasinta ilaa man raximahu اllah si fiican baan ugu jiraa meeshaas watushfiqu waxaad u baqdaa oo baqitaan walwal iyo cabsi aad u cabsataa lilmusiri qofka ku madax adag cala almacaasi dunuubta wa tarxamahu waadna u naxariisataa waa ka naxdaa qofkaa naxariis baa qalbigaaga u gasha aadna waad ugu walwashaa macaasiya dunuubta aan ka towbadkeenin ee kusii madax adagee sii wadu laakiin qofkaa markaad u naxayso adigu ismaba aragtidba wa nafsaka naftaadana maa raximta maada naxariisanin taada maba ka naxdidba dad kale dembigoodi iyo naxdintoodan baaba kuu muuqatood u walwalaysaaye adu taadii maba ka walwalaysid miyaa buuri naxdin iyo walwal intaasoo dembi aad gashae dadkaa dembiga ku dhegan intaad u walwaysa u naxsan tahay adi taada u naximaysid miyaa rajacta markaad waayeeshayba waxaad u noqotay alqaha qaraa gadaal gadaal dibu gurashaad bilowday buuri hore in loo socday ahayd oo qofba maalin maalinka dambe uu kasii fiicnaado oo xagga khayrka hore ugu sii tallaabsatay ahayd buu leeyahay laakiin rajacta waxaad u noqotay alqaha qaraa gadaal gadaal qofku markuu gadaal u gurto isagoo horey fiirinaya waxaa la yidhi rajaca alqaha qaraa waxaa kaloo loo isticmaalaa qofka sida uu u fiicnaa xilligii la filayay inuu kasii fiicnaado un dib u gurasho bilaabay rajaca alqaha qaraa baa la yidhahdaa gadaal gadaal buu u gurtay nusuusta nabigana way ku soo aroortay calayhi salaam nabigu inuu rajaca alqaha qaraa xadiidkay ahaa haye haye marka nabigu salaada uu baraya dadka mimbarka uu ku istaagay si ay u arkaan markuu rukuucay kadib xaggee lagu sujuudi mimbar baa lagu taagan yahay gadaal buu usoo dogoo rajaca alqahqara gadaal gadaal buu usoo noqday axaadiita ay kuso aroortay buu ka mid yahay wakhabadta waxaadna mira guratay ama aad cagdhiga cagadhigatay cashwa sidii hal indhala sidii indhoolka khabata cashwa asalkeedu waxaa weeye waxaa loo isticmaalaa geela neefka aan wax fiican arag oo meeshuu cagta dhigaya iyo laanta uu goosanaya midna aan si fiican u arag lugtiisu waxaa weeye uu isaga dhac meel sow maaha wuxuu yidhi nin waayeeloo ciroobay oo hadda inuu waxgarta ahayd baa tahay socodkaaga waxaad ku hadlayso iyo waxaad ku dhaqmayso iyo waxaad samaynayso iyo waxaad la xidhiirayso iyo waxaad cunayso waxaad cabayso o dhan waxaa weli khabta cashwaa wey khabta cashwaa waxaa la yidhahdaa qof aan waxbaba u kala meeldayn oo waxa uu qaadaya muxun yahay ma fiican yahay aan dhihin sida ninka xaaibuleylka la yidhaahdo oo kaleeto ninka habeenkii xaaba gurta habeenkii mugdi dam ayaan qoryaha iyo xaaba gurna haddaad tidhaahdo ka fiican iyo kaaga xun miyaad kala garani marka dambe waxay yidhahdeen suu intuu abeesiya mas cadoo meel jiifa buu qori xaaba amoodi markaasuu ku dhegi dhag way qaniini qofka neefkana suu u hagabsanayo ee kolugta meel u dhigayo muu marka dambe meel gebi oo laga dhacay muu meel banaana moodi soo maaha qalaf halkaan buu ka dhici wuxuu ku leeyahay wuxuu leeyahay saasaad ku socotaa duqyo anun baad aragtaad canaanan oo naftii ii keentay maahane rajacta alqaha qaraa rajacta alqaha qaraa dibdib baad u soo noqotay goorta hore u socon lahayd wa khabadta cashwa sidii hal indhala sideed baad hagaabsatay oo meel alla meelaad u socotay meelaad ka socotay waxaad u kala midaandayaysaa aanay jirin lacamrukay ahaatay hadalkayga adkayntiisiiyo dhaartuye low wasalta haddii aad gaari lahayd lamaa rajacta maadan soo noqoteen socodkaasaa ku socoto hadday ajashaadu gaari lahayd oo xilligii dhimashada aad gaari lahayd dibna maadan u soo noqoteen xilli aad isdaba qabatana maadan hesheen ilaahay haddunbaa cimrigaagii xoogay unbaa baaqi ka ahe khatar baa ku jirtaa walow waafayta haddaad qalla kulanto rabbaka rabbigaa duuna dembin adoo wax dembi ood samaysay aanu jirin haddii qiyaamo intaad dhimato oo lagu soo taago oo ay noqoto sidii nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa minkum min axadin ilaa wasa dhamaystir xadiidka ilaa wasa yukalimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu wax u kala afcelinaya male qof kastaba rabbigii buu la kulmaya oo su-aasha weydiinaya halka haddii aad gaarto duuna dembin adoo wax dembi ood samaysay aan jirin wanuuqishta alxisaaba xisaabtankana lagugu yaraa ha adkeeyo ha idan halagta markaa waa halaagsami lahayd buuri idan markaa xilliga waqtigaas halagta waad halaagsami lahayd wuxuu tilmaamayaa xadiidkii caaisha radia allahu canha wa ardaaha nabigu markii uu yidhi man nuuqisha alxisaaba halaka riwaayadka qaarkood man nuuqisha alxisaaba cudbiba waa la cadaabayaa ba caaisha waxay tihi rasuulka ilaahi sug sug sug sug soo ilaahay ma dhihin waamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab ya fudud baa jirta soo maaha wuxuu yidhi caaisha inamaa dalika inama dalika alcard oo qofka loo bandhigayo camalkiisa la tusaya walaakin man nuuqishin xisaaba xadiidka riwaayada hore waxay ahayd man xuusiba cudiba qofkii la xisaaba waa la cadaabaya tan dambu ku dara marka man nuuqishin xisaaba xisaabta haddii lagu adkeeyo waa cadaab duuna dembin wuxuu ka hadlayaa adoo wax macaasi ood gashay iyo wax waajibaadoo dayacday aanay jirin haddaba waxaa weye su-aashu see ku dhici kartaa haddii xisaabtan adag layla xisaabtamo wax dembi ah oo lai cadaabana aanan gelin in lay cadaaboon halaagsamo see ku dhici kartaa dhegayso walam yadlimka alla kuma dulmiyin fii camalin camal aad samaysay oo kaa dulmiyey oo uusan kaa abaalmarinin ma laha dulmiga waxaa la yidhaahdaa qof dembi uusan gelin la dul saaray ama khayr wanaag uus meel dhigtay iyo hantidiisii laga mooladuugo ama wax laga qaatay khayrkaa oo lagaa qaatayna ma jiro dembi aadan gelinoo lagu dul saaray oo arrinta camalka la xidhiirtana ma laha walaakin casiirun waxaase adag an taquuma inaad u istaagtood fuliso bimaa xamalta mas-uuliyadda aad qaatay ka aadamiya insaannimo ama bimaa xumilta qaarkood nuskasa yihahdaan waajibka lagu saaray inta ilaahay nicam kuu nicmeeyey maku wada shukriyi kartaa wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha maku shukriyi kartaa nicamka ilahay o dhan haddii intii nicamkii lagu siiyey iyo acmaashii khayrka eed samaysay la isu tuuro maxaa kuu soo hari adoo weli nicam iyo abaal aadan shukriyin lagugu leeyahay unbaa soo hari haddaan naarba lagu geynin janno maxaad ku geli camalkaagii oo dhan shukrigiiba ma dhanna wax yaroo ka mid a indhaha labada indhood aragtidooda shukrigeennu ma dhanna labada indhoodee lagu siiyey in warshad soo saarta jirin in suuq laga gata jirin ee meel hadiyad laysugu siiye ayna jirin labadaa indhood shukrigooda kama gudi karno haddaba wuxuu ku leeyahay camalka waajibka layna saaray baa adag ilahayna suurat اlaxzaab aakhirkeeda ku tilmaamay ina caradna alamaanata cala asamaawaati wاlardi wاljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha اlinsaanu inahu kaana daluuma jahuula walow qad ji'ta haddaad timaado yowma alxashri maalinta la isu soo ururinaya dadka iyo qiyaamada fardan adigoo keligaa ah waadna iman walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala maratin oo wa absarta aada aragto almanaasila darajooyinka fiihi yowmkaasi shataa inay kala tagsan yihiin oo qolana asfala saafiliin ay gelayaan fi darka alasfali min annaari qolana alfirdows alaclaa fi ljannati taxta dili carshi araxmaani ay tegayaan oad aragta manaasisha qolana naartu inay cayrsanayso qolana taxta dili carshi araxmaani ay harsanayaan aad aragto waabsarta almanaasila fiihi shata la acdamta nadaamata shallaytada ayaad weynayn lahayd fiihi maalinkaas lahafan muruga darteed markuu mucaliq idiin sheegaya min baabi fahima buu yidhi calaa wasni faacila weeye marka asalka tani waa halkan waa masdar lahafan waa masdar laakiin ficilkeedu waa fahima calaa wasni fahima lahifa waana faacilo oo laazim ah faacilo laazima qiyaaska masdarkeedina wuxuu ku yimaadaa facal somaha wa facila laazimu baabuhu facal ka faraxin wa ka jawan wa ka shalal waa kii ibn mari dhihi jiray farixa faraxan batira bataran ashira asharan lahifa lahafan lakin mutacadi markuu yahay waa faclun samica samcan alima waxaan leeyahay samica samcan lakin calima cilman shaad wey la acdamta nadaamata shallaytadaad weynayn lahayd fiihi yowmkaas lahafan murugo darteed baad u weynayn lahayd saa darteed mafcuulaajiga maxaa la yidhaahdaa waa masdar loo keenay ciladii ficilkuu dhacay in lagu caddeeyo sooma calaa maa fii xayaatika calaa maa cala ladii kiibaad ugu shallaytoon lahayd fii xayaatika noloshaada qad adactaa dayacday noloshaada fursadihii aad dayacday iyo waajibaadkii aad dayacday iyo gaboodfalkaad samaysay dartii baad shallaytadaadu aad u weynaan lahayd iyo tiranya tiraanyadaadu tafiru waxaad ka carartaa min alhajiiri qoraxda kulaylkeeda wa tattaqiihi waadna iska ilaalisaa qorax kulule markay timaad iyo cadcadda kulul waadna ka carartaa hoos baadna ka gashaa marwaxadda iishig babiska isii meel hoos la igee mukayafka iyo qaboojiyaha shid warbal biyo qabow isu qaboojiye isii kuleelka saas uga carartaa waa qoraxda miskiinta ah fahallaa min jahannama maad jahannamo qad fararta ka cararta maad jahannamo ka cararta wuxuu ishaarayaa aayaddii fi suurati tawba وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ضد قرحدا هبدحنا ويكروشها يجري وحتى رضا قل نار جهنم أشد حرا هذا بحي ويدان جهنم تال جهنم أنا ككلو تنقل كبقى إنسان بتكدر أم باتيلي كاكبقى ما قلت حكولي هذا كلو لك قرح دونك بقى عرر إسلكي آخر محد وعرر لاذا يا نارتي ولست متهد تطيق مد أوده ahwanahaa naarteeta jahanamo tan ugu fudud cadaaban cadaab cadaabka jahanamo ugu fudud ma awoodid walow kunta alxadiida haddii aad ahaan lahaydba alxadiida bir bihaa cadaabkaas lagu tuuray ladubta waad dhalaali lahayd adiga aadamaha jirka soomati daciifka ah xataa bir haddaad noqon lahayd oo lagugu tuura waad dhalaali lahayd ahwanahaa cadaaban inaan la kari karin waxay yidhahdeen sheekh wuxuu ishaarayaa xadiidkii ahwanu ahli naari cadaaban ahlu naarka cadaabka ninka ugu fududi waa nin labada lugood naarta kula jira yaklii minhumaa dimaaguh minha dimaaguh lugaha uu ku hayo keliya maskaxdiisu karaya karaysaa isaga maxaa u sawiraan marka maa yaraa ana axadan shadda cadaaban minhu qof kaa cadaab weyn baaba jira isma leh wainahu la ahwanhum isagaana ugu cadaab fudud waa kee ninkaas abu aalib nabiga adeerkii weeye waa xadiid kala cadeeyo nabig alay sl markii la yidhi adeerka wuu ku difaaci jiray waxba u tartay wuu yidhi haa fii daxdaaxin min naarin baa la keenay walaa tunkir hadiidin buu yihi arrintu wiilkii baa soo gabagabaynaya hadalkiisii fa ina alamra arrintu jiddun dhab wey walaysa ma aha kamaa xasibta saaad filayso walaa dananta ama aad malaynayso xasibaya danna waa isku midun labada era isku macno dhow weeye ama kaad filaysa malaynaysa ama kaad malaynaysa kaad filaysa xasiba bimacnaa danna wey wuxuu arrintu waa dhab waana iga dhab kaftan ha iga qaadanin waa iga run saasay daacad igaga tahay adiga saad u malaynaysana arrintu ma ahane aad anin fartay igu soo godaysee adiga xaggaagaa wax soo jira halkan haddaba ninka la yihahdo abu isxaaq alalbi raximah ullah tacaala kadib wixii aan gocon lahayn hadduu duq waa yeelay ina waaniyo wixii aanu gocon lahayn ama ninka shaabkii uu gocon lahaa markii uu ka hadlay baa wuxuu ka hadlay berri waxaa ku qabsan doonta dad intaad wax iska daaya tiraahdo in lagu yihahdo adu isma aragtid miya maxaad samayn ma dagaalami waxay yidhahdaan carabtu alictiraafu fadiila qofku qaladka uu leeyahay inuu qirtaaye makaano iyo sharaf buu ku yeeshaaye kuma qiimo dhaco haddiiba dad aad rabto xumaata iska daaya inaad tiraahdo ad ku canaanato adigiina bahashii lagugu sheego adi laftaadina isdiidsiisa ma haddaa isdiidsiiso iyagu say u qiranayaan way talada u qaadanayaan wuxuu yidhi abaabakrin yaa abaabakrin abuubakrow kashafta waxaad faydood shaaca ka qaaday aqalla caybi caybteeda midii ugu yarayd unbaad taabtay waxaad soo sheegaysoo dhan ma aragtay intii ugu sahlanayd baad sheegtay wa agarahu caybteeda badankeed iyo mucdamahu badankeedna satarta waad qarisay marka waad ku mahadsan tahay middaas intaadi faragelisay haddaabaad intii ugu yarayd ee ugu fududaydun sheegtay laakiin intii ugu weyneed aad qarisay arrintu intaad sheegayso way kasii culus tahay wli inta yarba intaan baaba sheegtaye badankeed waad qarisay faqul waxaad tidhaahdaa maa shi'ta wax allaalay waxaa doontay dhehfiyi aniga igu saabsan oo min almakhaazii wax kastoo sharaf dhac iyo dullinimo ah wax kastoo dullinimo iyo sharaf dhac iyo dembi iyo macaasi ah oo doonta igu sheeg wadaacifa oo weliba laablaab oo ka sii badbadi fa inaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay waa runtaa ma diidani arrintaad sheegayso maba diidaniba inta aad sheegtayna inta aadan sheegin baa toban iyo boqol jeer ka badan wamahmaa cibtani wamahmaa cibtani mar kastoo ceebayso mar kastood i ceebayso oo ceeb igu sheegto oo dhaliil ii soo jeediso ood meelo iga taabto ood qoryoqoryeyso iyo farafarayso falifardi cilmii ogaanshahaygii iyo aqoontaan u leeyahay xeel dheerarkeeda bibaatinihi hadalkaad sheegayso hoostiisa hoosiyo gudihiisa iyo xaqiiqadiisa aan ogahay kaannaka waaba sidii adigoo qad madaxtay ammaana inbay la mid tahay wax kastoo aad intaa tiriso ogaanshahan ceebtiisa hoose ogahay ee qarsoon eedan sheegin markaan eego kaanaka qad madaxta inaad ammaantay bay la mid tahay ammaan baaban u qaadanba laakiin qof baa god ku dhacay looguma dhaco qof baa dembi sameeyey looma sameeyo anu intaa haddii aan dembi dabaashay oon mukuurtay oo intaa anigu macaasi aan sameeyey oo aniga intaasoo ceebadoo dhaliiloodoo soo akhrida aad igu sheegtay oo runta ah intaa boqolaal ka sii badanna aan leeyahay sida afka looga sheegayna xaqiiqada say u jirtaay ay kasii xunta ay kasii xeeldheer tahay oo afka laga sheegay dadku loo yaa laga yaaba wax kale in loo qaato laakiin ruurnimadeeda anigu aan ogahay intaasoo dhan anu haddaan sameeyey adagu nin yaroo soo korayaa tahay wixii anu aan sameeyey aan ku sharaf beelay ee ku ceegoobay ee sharaftaydii iyo magacaygii iyo sumcaddaydii baabi'iyey adugu ha gelin falaa tarda almacaajiba ceebaha iyo dhaliilaha ha ku raali noqon fahwa caarun ceeb wey cadiimun oo aad u weyn yuuriu lmaxbuuba qofkii la jeclaa waxay dhexeshiiyaan maqtan cari iyo nac bay dhexesiyaan ceebuhu markii qofkii sidii loo jecel yahay ceebihiisu soo baxbaxaan waa la wada nici marka wuxuu wiil yar oon waxba isagu dembi ah samaynin oo dadku nadiif agtooda ka wado oo la wada jecel yaha tahaye haddii aad naftaada kusii dayso duqanba waxaanu dabaashay aadna bal xooga iska tiinba aad tidhaahdo intaa ku jecel oo dhan way ku nici dadku hadda waxay ku jecel yihiin inta ceebtaadu qarsoon tahay markastoo ceebahaaga bannaanka la wada ogaado dadku way kaa kala tegi saa darteed beedkan sheegayna waa kii uu ninkii yidhi wallaahi low yaclamuuna qaniixa sariiratii la aba asalaamu calaya man yalqaani qof ila kulmay ma salaameen marka ilaahay min fadlihi wa nicamihi waxaa ka mid inuu qofku u asturay ceebihiisa walidaalika islaamka muxuu ku dhiirigeliyey man satara musliman satarahu allah inaad qofku u ceeb qariso waayo ceebtiisa haddii la sheego sharafkiisa dhan baa baabi dadka dhanba way xaqiri oo way liidi qofkana in la xaqiraaye waa noocaad u dhib badan oo xataa cudurro nafsi ah laga qaadaa halkan waxaa ka jira wax madaraa muhiimisa la yidhahdo ma soo ma nin baa askari ah ku soo qaban uu ku jeebayn uu ku wadaa haddii raba xarig buu kugu jiidayaa markaasu waxbuu ku le waryaah waawe ama daraawiimi way liidaysaa manaa qofkaasi nafsiyan buu u jiraya manaa wuxuu dareensan yahay in la xaqirayo qofka aadamu hadduu dareemay in la xaqirana moral ahaan buu u jiray hadda mujtamacaadkii soomaalida waddamada galbeed kaa galay moral iyo niyo ahaan bay u wada jiran yihiin waayo kii caddaane uu soo aqbaro saasaa loo fiirin markaasuu wuxuu moodi in la wada liidayo waana dhacdaa meelaha shaqada markii laga shaqaynayo arrin baa la soo jeedin de midka soomaaligahi talweyne waa lahahda ka jiro la dadka madow o dhan ninkaa laga ximado magaalada markaad maraysa qof madow markaad waad yar farxi si waad u yar ahanaysani markaas waxaa lagu lehay ila madowguna waxbay garanayaan shaqaale dhanna waa war kaale kaale nin madowguna waxbay garanayaan baa lagu dhihi marka inaad jirato oo moor ahaan u jirato maanaa qofku hadduu yidhahda mujtamaca dhan way ku liidayaani marka dambe heer wuxuu gaari isaga intuu isnaco usan waxa wasakhdoo dhan usan ka xishoonin waxa akhlaaq xunoo dhan ka xishoon maayo baabi marka wuxuu ku leeyahay yuuriu lmaxbuuba maqtan qofkii la jeclaa in loo caroodoo la nacay dhexeshiisaa wayahwi waxay ka soo ridaa bilwajiihi ninkii wajiha wejiga iyo sharafta lahaa ee magaca iyo sumcadda lahaa min asuraya xidigaha ururka la yidhaahdo ururku waa xidig aada u fog dhallinyarada waxaa intii uun magaalo baadiyo soo yarmartay unbaa badanaa xidigahan ururka la yidhahda garan waa sideed iyo labaatanka manaasisha la yidhaahdo ee bishu markay dhalato habeenba mid ay la fadhi la joogto sideed iyo labaatanka manaasisha bay habeenba mid la joogtaa sideed iyo labaatanka markii habeenka sagaal iyo labaatanaad way qarsoontaa way dubataa baa la yidhahdaa markii kadib ama laba habeen ama hal habeen toban iyo shan dhalo mid ay noqotaa bishu ama mustalaxaadka aad u garanaysaan toddobada sideed iyo labaatankaasi afarta xilli bay toddoba toddoba ugu qaybsan yihiin toddoba toddobadaa waxaa ka mid ah xidiga la yidhahda kooxda ururka la yidhahda ururka xidiga la yidhaahdo waa dhowr wada socda markii laga soo bilaabo godan iyo listin iyo ururka iyo cadaadxayn iyo afagaalla dhowrka afarta afagaal toddobada wada ama ligiska inahaas way wada socdaan laba qolaa taqaana qolada xoola dhaqatada iyo qolo la yidhahda taktub wa tacallaq ma taqaanaan taktub watacallaq ma taqaanaan markay kuu geeyaan burji baa lagu fiirin ma lagu yidhi weli burjiga hebelka burjigiisaa la fiirino markuu guursanaya gaar ahaan ninka iyo gabadha burjigooda laysu fiirin maqasheen sidaaba macshar alfalaka kitaabkiisa macshar alfalaka ee kitaabdayga uu ka bilowdo intaadan awfaaq iyo shamsulmacaarifka iyo aadan gaarin waxay ka bilaabataa macshar alfalak waxaa ku xiga dayrabiga kadib awfaaq iyo shamsulmacaarif iyo kadib saacat alqamar meelahaasaa la galaa iyo fanu talaasim iyo waxyaabaha la yidhaahdo baabka taktub wa tacallaq markay burjiga eegayaan waxyaabahay eegaan waxaa ka mid a habeenku dhashay hadduu ururka la fadhiyey dayaxo wuu badanayaabay dhaheen waxdiyo kooxoo tiro badanoo wuu farcamayaa innaga soomaalida urur baa loo bixiya hebel urur maqasheen hebel urur dad badan la yidhaha soomaalida arag arrinta halkaa taktub wa tacallaq bay kulug leedahay waxay ku leeyihin halka ay ku leeyihiin hadduu cadaadxayn la fadhiyo habeenku dhashay cadaadxayn ma taqaanaa waa xidig yar oo gududan isna waxaa waye saddex afar yar yara hareero taag hareero joogta haddii habeenta waa idin tusi lahaa oo meelna la inaan joogin waxay dhaheen habeenku dayaxa la fadhiya kii dhashana weligii xoolihiisu xayntaa yar ma dhaafaan waa faqri daa'ima ruuxaas fiiri marka burjiga iyo waxyaabahaasaa la egeegaa calaa kulli xaal xidiga ururka la yidhaahdo fii luqati alcarab ama amhiladooda ama gabayadooda ama xataa nusuusta nabig alai salaam waxa fog baa isaga loogu halqabsadaa ee nin nin ka tagay inuu gaaro low kaana aliimaanu bisuraya reer faris baa gaari lahaa suraya xidiga ururka la yidhahda ee kooxda ah marka wuxuu yidhi ninkii sharafta lahaa ee sharaftiisa ururka joogay meeshaas sare ceebuhu halkaasay ka soo tuuraan wa yubdiluhu wuxuu ugu bedelaa makaana alfawqi booskii kore taxta meel hoos ugu bedelaayo ninkii dadka sharafta lahaa halkaa joogay halkaa lagu hagtisa uu joogu maala arkin maxaa keenay dunuubta iyo macaasida iyo ceebaha keena kama taacaatu sida alla kacabsiguba tubdiluka ay kugu bedelayeen halkii hoosee joogtay addaraari sida xidigaha big big big big leh qur-aanka ku jirtaa soo ma alkawaakibu daraari iyadoo erey kale ah allahu nuuru samaawaati soo mahayn soo aayaddaa ma hayn allahu nuuru samaawaati walardi nabiguna alayh salatu salaam wuxuu sheegay jannada markii la galo galo dadku darajaadkoodu inay kala sarrayn doonaan oo qaarkood la oogi doono sida xidiga bigbig le fii ufuqi samaai samada jooyinka soma arag bigbig marka qaarkood diyaaradda oo kaleeta ah saasoo kaleetuu ku geynaysaa طaacaadka ilaahay watajcaluka waxay kaa dhigay alqariiba mid dhow walin bacuta abad fogaatide qaraabe iyo nasabnimo dadka xataa haddaad kala fog tihiin sidii nin xigto oo dhow bay dadku kuula wada dhaqmi oo nin walba kusoo aanaysan meel qaraartinimo iyo xigtiya lagagu aanaysta ma laha laakiin aacada ilaahay baa dadka kuusoo wareejida hogaanka soo gelisay watanshuru canka waxay kaa fidin aacada ilaahay fi dunyaa addunyada jamiilan ah magaca quruxsan sharaf iyo magac markii laba isu timaada waxa la hebel ninkaasa maasha allah in ilaahay yaqaano wey in ilaahay ka cabsada wey qofkaasi qof waxaa weeye reero aakhara wey somaa maqal rag la yihahdo hebel reero aakhara wey laakiin kii mujrimka waxaa la dhihi nin adduun wey nin aakhira ma ahayn watalqa albira samaad kala kulmi fiihaa aacada xayu shita ma allaale meeshaa doontaba ma allaale meeshaa doontaba ahlu liimaani walkhayri markaa u timaado waxaad kala kulmi samafal oo wa tamshi waad socon fii manaakibihaa turuqdeeda casiizan adoo sharaf leh baad ku socon waxaad noqon kuwii nabigu sheegay calayh salaatu wasalaam ilaahay hadduu addoon jeclaado muxuu sameeyaa jibriil buu samay uga dhawaaqaa jibriil buu dhawaqa waxay inuu yuxibu fulanan faaxibahu hebel waan jeclaa jeclow jibriilna malaa'igtuu sheegi uma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi taqwada waxaa kaloo ku gaarsiin hadduu cibaadada qofka ilahay taqwadiisa badiya ilahay muxuu ballan qaaday kuntu samcahu aladii yasmacu bih wa basarahu aladii yubsiru bih wa yadahu alatii yabtishu biha wa rijlahu alatii yamshi calayha ama yamshi biha inay hadan riwaayadu kida yamshi biha taasoo dhan maxaad ku gaartay watamshi fii manaakibiha uruqdii aacadka uruqdeedaad ku socon casiizan adoo sharaf leh watajni alxamda wax lagu mahadiyaad goosan fii maa qad qarastaa wixii aad tallaashay geedkii camalka aacada tallaashayna meel xamdigoo daarulxamdi ah beyt alxamdigii jannada lagaaga dhisayey oo kaleeta ah baa daarta aakharaad ka goosan adduunka haddii aadan ku wey adduunkana waxbaad ka heli daarta midhahaagio goosatayna aakharaad si fiican u goosano jannada iyo daarooyinkaasaad ku heli marka intaa kadib wuxuu leey wa anta alaana lam tucraf bicaybin adigana hadda ceeb laguma yaqaan marka waxaa tiradii waa inaga dhammaatay kalkaasaan ku daynaynaa berri unbaa laaban marka qadyaddii kusoo